فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacnoo wanaagsan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhow waxaa wareysiyada oo hadahanoo kale aad kala socotaan idaacadda alfurqaan caawa haddawallaha qadaro barnaamijka dhow waxaa wareysiyada waxaad ku dhegaysan doontaan mujaahidiinta al-shabaab oo weerar ku qaaday diyaarad uu la socday madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor sideeba weerarka u dhacay maxaa ka jira in xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ay saarnaayeen diyaaraddii la beegsaday wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalk iyo askari oo lagu dilay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho magaciisa iyo tafaasiir ka soo baxaysa ayaad dhegaysan doontaan dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay magaalada ceelcadde ee gobolka gado nabadoonno salaadiin waxgarad iyo dhallinyarada ceelcadde oo dareenkooda ka muujiya falagaadadii ay faransiiska u geysteen nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaad barnaamijka ku maqli doontaan tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ku dhuftay dhammaadkii toddobaadkii tegay xeebaha dalka turkiga oo sare u kacay tirakoobkii ugu dambeeyey ee dhimashada iyo sidoo kale dhaawaca ayaad barnaamijka ku maqli doontaan maxaad ka taqaanaa faa'iidada midhaha xabxabka ama qaraha warbixin ka hadlaysa oo ku baxday barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan idiin soo gudbi doonnaa sidoo kale caawa barnaamijka waxaana ka marnayn xalqada koowaad qaybta saddexaad ee barnaamijka adkaarta qodobadaas ayaan caawa dhuuxa idinkugu haynaa ee u diyaargarooba waa hagaag dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhow waxaa waraysyada oo dhammaystiran maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaaficda ayaa waxa ay weerar ku qaadeen diyaarad uu la socday madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor diyaaradda ayaa waxay ka kacaysay garoon diyaaradeed uu ku yaala magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaana goobta ka agdhowaa gaadiid ay saarnaayeen hubka lidka diyaaradaha oo ay wateen guutada madaaficda ee mujaahidiinta al-shabaab weerar adag ay la beegsadeen diyaaradda taasoo qalqal badan oo ku yimid diyaaradda sidoo kale waxaa saarnaa xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka waxay ku sii jeedeen magaalada muqdisho waxaa la sheegay in diyaaradda uu jahwareer adag ku yimid tafaasiil intaa dheer kama aanan helin balse wixii ka soo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad insha allah ku dhagaysan doontaan weerarkan wuxuu imaanayaa xilli saacadii lasoo dhaafay isla guutada madaaficda mujaahidiinta ay weerar madaafica ku garaaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada shisheeye ee kasoo duulay jabuuti tira dadka ku dhintay dhulgariirkii ku dhuftay dhammaadkii toddobaadkii tegay dalka turkiga ayaa idinku soo maqan tirakoobkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale dibadbaxi ka dhacay magaalada ceelcadde balse markaan aynu aadno magaalada muqdisho iyo duleedkeeda sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalk iyo askari ayaa maanta waxaa lagu dilay duleedka magaalada muqdisho guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxa waxay la beegsadeen taliya ku-xigeenka deegaankaas ugu magacaaban ciidamada dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu sheegay cali xuseen goobta ayuu ku dhintay sidoo kale waxaa gaarigiisa oo la beegsaday la saarnaa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka isna goobta ayuu ku geeriyooday gaariga markii uu gubtay kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka meydka sarkaalka iyo askariga ayayna gaariga kala baxeen waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad dhegaysanaysaan waxaa idinku soo maqan dibadbax ballaaran oo ka dhacay magaalada ceelcadde ee gobolka gado codadkii ay dadka magaaladaas dareenkooda kuu soo bandhigeen ee ka dhanka ahaa faransa ayaan idiin soo gudbi doonaa balse markaan aynu aadno dalka turkiga tira dadka ku dhintay dhulgariirkii ku dhuftay dhammaadkii toddobaadkii tegay xeebaha dalka turkiga ayaa sare u kacay wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya dhulgariirkaas ayaa sheegaya in tirada dhimashada dhulgariirkii izmir ee turkiga ay sare u kacday iyadoo tira dadka ku dhintay dhulgariirkaas ay gaareen siddeetan iyo saddex ruux ku dhowaad shan boqol iyo konton kalena waa ay ku dhaawacmeen sida laga soo xigtay waxaa loogu yeero waaxda maareynta musiibooyinka deg dega ah ee turkiga taasoo loo soo gaabiyo afaad gelinkii hore ee maanta hay-adan bayaan ay soo saartay waxay ku muujisay in qof laga soo saaray isbitaalada kuwaasoo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay dhulgariirka halka qofna weli lagu dabiibayo isbitaalada sidoo kale mas-uuliyiinta gurmadka waxa ay sheegeen in dhowr qofood oo nool laga soo saaray burburka dhismayaasha ayna ka mid ahayd gabar yar oo saddex sana jir ah kuna go'doonsanayd lixdankii saac ee lasoo dhaafay jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dhulgariir cabirkiisu yahay lix dhibic lix rikhtar uu ku dhuftay xeebaha degmada safari hisar ee izmir oo dhacda galbeedka waddanka turkiga waa hagaag dhegaystayaal weli qeybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan faa'iidada xabxabka ama sidoo kale qaraha balse markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka gado dibadbaxyo ballaaran oo ka dhan ahaa gafkii ay faransiisku u geysteen nabigeena sala allahu calayhi wasalam iyo sidoo kale diinta islaamka ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay ka dhaceen magaalada ceelcadda ee gobolka gado nabadoonnada odayaasha waxgaradka dhalinyarada iyo sidoo kale haweenka ayaa isugu soo baxay magaalada kuwaas oo dareenkooda ka muujiyey aflagaadyadii ay faransiiska u geysteen nabiga sala allahu calayhi wasalam dadyow kala duwan ayaa ka hadlay isku imaatinka kuwaasoo fariimo adag u diray waddanka faransa codka ugu horeeya aad dhegaysan doontaan waa nabadoon maxamed axmed oo ka mid a waxgaradka gobolka gado bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala isugukaana keenay bannaankan annagoo ku muujinayno difaaca nebigeenna sharafta leh calayhi salaatu wasalaam dadkan maanta soo bannaanbaxay oo aad arkaysaan waxaa weeyaan waxay ka kooban yihiin dadweynihii deegaanka ceelcadde rag iyo haween waalidiin maxay ahaydee walaayo iyo dhallinyaro looma kala harin taaba marka waxay caddaynaysaa jacaylka iyo maxay ahayde sharafta iyo difaaca nebiga caleyhi salaatu wasalaam weligeedna dee wayba soo jirjirtoo dadka muslimiinta qarni kastaba ha joogeene hadday dambeeyaanna sidaasoo kale unbay u difaaci doonaan hadday horreeyeenna dee culimmadii iga horraysay baa tilmaantayoo wixii qur-aan ahaa iyo wixii aayada xadiid ahaa oo sheegayay difaacii iyo taariikhdii oo dhan waa maqlayseen insha allahu raxmaan annaguna wakhtiganaga aan joogno waxaan ku khasbannahay inaan difaacno nebigeenna calayhi salaatu wasalaam sharaftiisa iyo muqadasaadka muslimiinta dhammaantood mana aqbali doonno in lagu xadgudbo annagoo nool oo ifka dushiisa saaran in lagu xadgudbo muqadasaadka muslimiinta ma aqbali doonno noomana cuntamaysa arrintaas ayada ah waxaan soo joodinaynaa markaa waan leenahay oo aan sheegaynaa inaannu haddii alla idmo gaaladaas xunxunka oo wasakhda ah oo maxay ahayd ee caadaysatay inay afkooda xunka qurunka ku taagaan muqadasaadka islaamka sidaa ay haddaba jawaabaha loo siiyey kuwo kale oo maxay ahayd musalsal oo isdabajooga in maxay ahayd muslimiinta walaalaha ay dib u siin doonaan annaguna kuwaas ayaan garab taagannahay sidoo kale nabadoon saney isna waxauu ka mid yahay waxgaradka magaalada ceelcadde dadkii halkaas ka hadlay ayuu ka mid ahaa waxay hadda ku kacaysa waad arkaysaan gaal inta loogu tagay baariis iyo maxaanku idhahdaa dhulka ay joogtay ayaa qoorta laga jarayaa qoorta ayaa laga jarayaa waxaa ka jarina waa nin islaama oo ka xanuunsaday gafka loo gafay rasuulkeenna maxamed ah calayhi salaatu wasalaam walaalayaal fadhi nooma yaalla haddii maantayto geel uu ku dhaco qali uu ku dhaco colcolaad ayaad afka furanaysaana gubigiinaba waad gurmanaysaan haddaba dalkanaga iyo diintannadii waa lagu soo duulay gaala ku soo duushay waxay doonaysaana inayna dulaysato sidaas awgeed maxaa nala gudboon haddaan nahay odayaal haddaan nahay dhallinyaro haddaan nahay maxaanku idhahdaa dumar waxaa nala gudboon inaan dareerno gaal halkaan ku aragna anuunkiisa inaan goyno sidaas darteed aniga waxaan leeyahay fariin ayaan u faraynaa kuwa doonaya oo doonaya in rasuulkeenna maxamed iyo diintiinna inay ku xadgudbaan doonaya fariin ayaan gaarsiinaynaa insha allah waan idinka guulaysanaynaa waxaana naga qaadimaysaan annagana waxaan u dareeraynaa waxaan hadda nagu aan nagu biiray iyo dareenkiina galay hadda ayaan u istaagaynaa sida annagana aan inku layn lahayn oo aan martabadooyinkiina xun iyo kaniisadihiinna xunka aan u jijibin lahayn ayaan annagana u istaagi doonaa intaasi waxaan u faraynaa gaalo iyo waxay damacsan tahay haddaba dadka islaamka waxaan ayagana farayaa oo aan fariin u farayaa anigaan hadda hadlaya toddobaatan jir baan ahay waxa alla wixii duunyaan lahaa iyo wixii ilmaaan lahaa iyo wixii aan guri lahaa ilaahay dartiisaan uga soo tegay waxaa weeye walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno war niman yahow niman yahow aniga xaqiiqdiidaan soo taabtay xaqiiqdii gaal uu wataan soo taabtay gaal ujeedadiisaan soo taabtay waxaa weeye sabsabid iyo siixin waxbana tari mayso dadkeennana in badan baa la siixiyo la sasabaya waxaa weeye taasna mid noo cuntamaysa maaha maxaa noo cuntamaya waxaa noo cuntamaya inaan midba meeshuu ninkuu nin kasta meeshuu gaal oga dhow yahay inuu anuunka ka jaro qaar ka mid a dhallinyarada magaalada ceelcadda oo ka kooban rag iyo dumar ayaa iyaguna waxay soo bandhigeen dareenkooda ku aadan difaacidda cirdiga nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam insha allahu tacaala waxaan rabaa galabta inaan halkan aan ka muujiyo dareenkayga dareenkaygu laba qodob ayuu ku saabsan yahay insha allahu tacaala wuxuuna ka dhashay aflagaadadii cadowga alla subxaanahu wa tacaala ay u geysteen nabigeenna sala allahu aleyh wasalam labada qodob ayaa waxay yihiin baaqan u diraayo dadka muslimiinta ah meel kastay joogaan iyo luuqad kastay ku hadlayaan iyo baaqan u diraayo iyo fariin aan u diraayo cadowga allah subxaanahu watacaala ugu horeeya kuwa ku xadgudbay nebiga sala allahu aleyh wasalam muslimiinta haddaan ku hormaray insha allahu tacaala waxaan leeyahay muslimiinay horay ayaa noola tijaabiyey gaaladu waxay qabsatay caalamul islaami wax ka kacay oo ka dhiidhiyey ma lahanin arrintaas ilaa dad yaroo ilahay u naxariistay moogay subxaana wa tacaala waxaa ku xigtay goobaheennii muqadaska ahaa ee ugu horreeyay masjid ul aqsaa in loo gacangeliyay yuhuudda oo ilaahay hadda ay yuhuudda gacanta ku hayso wax ku dhow hal qarni iyadoo muslimiinta ay ka hurdaan arrinta iyada ah waxaa maanta ugu dambayso oy gaalada ku xadgudubtay nebigeenna sala allahu aley wasalam wax ka dambeeya garan mayno insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay muslimiintu ha baraarugeeno wax badan bay hurdeen maanta iyana hurdin baan leeyahay muslimiinta insha allahu tacaala hana midoobeeno meel kastay joogaan hana ku midoobeeno alla subxaana wa tacaala magacuu ku magacaabay oo yihiin inay muslimiin yihiin gaaladu waxay noo qaybisay daweylaad iyo dowlado laakiin annagu ma ahan taas muslimiintu meel kastay joogaan iyo luuqad kastay ku hadlayaan iyo jinsiyad kastay leeyihiinba waxaa mideeyo towxiidka insha allahu tacaala midnimadeennu waa towxiidka muslimiinta waxaa nagu baaqayaa inay cisoobaan midda labaad waa fariin aan u diraya cadowga alla subxaana wa tacaala waadna tijaabiseen dhulka iyagay baad qaadateen muqadasaadkani baad ku xadgudubteen maantana ugu dambayn waxaad caydeen nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam insha allahu tacaala waan baraarugnay waana toosnay casriganna waa casriga islaamka casrigan waa casriga dhallinyarada muslimiinta insha allahu tacaala fariimihii ugu horreeyena way insoo gaareen faransa way soo gaartay fariimii ugu horreeyey waa gogoligii hordhac wey insha allahu tacaala waan maqlayna rasulka sal ly slam in loo gafay oo gaaladii xumayd oo faransiiska ay u gaftay markan waxaan leenahay artuu afkooda xunka ay ku taageen waxba kama taraayo lianna laakiin annaga waxaa waajib naga ah in alla ninkii nebi sal slam aflagadeeyey qoorta inaan ka goyno gaalka xumaa oo mataqan xun faransiiska madaxweynaha u ahaa waxaa xaq ah haddaaba saacaddaama inuu sii nool yahay ilaahay subxana watacaala baqadari laakiin muslimiinta waxaa la rabay meeshiis inay ugu galaan carabka tooriga laga saara in lagu geeyo meesha caloosha lagu geeya la rabay marka waxaan leenahay muslimiinta meel kastay joogaan ha baraarugeyno ha istaageeno gaalada ha la dagaalameeno siiba faransiiska meeshii lagu arko naaga iyo rag inta ka dhexaysa meeshii lagu arko caalamka meeshii ka joogaan qof arka ha beegsado annagoo ah dumarka muslimaadka ah oo ku dhaqan degmada ceelcadda ee walaayada islaamiga ah ee gobolka gado maanta waxaan halkan isugu soo baxnay nebiganaga salawaatullaahi caleyhi wasalam ee maqaanka sare iskale inaan difaacno cirdigiisa iyo sharafkiisa inaan difaacno ayaan isugu soo baxnay annagoo ka difaacayno gaalka xunka oo maqruumka iyo raacyadiisa waxyaabaha xunxunka oo nebiga caleyhi salaatu salaam ay ku jaa'ifiinayaan ilaahay subxaana wa tacaala nebiga sare ayuu u qaaday maqaamkiisa iyo sharafkiisa gaalkaasuna muxuu ahaa ma gaari karo oo muxuu aha waxyeeladiisu ma gaarto laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ula jeedaa inuu gaalka ku dulleeyo islaamkuna uu ku ciseeyo oo muslimiin maaragtay cisowdo oo nebiga salawaatullaahi calayh wasalam u dagaalanto oo naftooda iyo dhiiggooda u hurto ilaahay uu meeshaa ka soo saaro oo ilaahay shahaado ku siiyo gaaladana ilaahay uu ku duleeyo wadammadooda ay ku qooqeen maaragtay arrintaas ayaan u soo baxnay ilaahay subxaana wa tacaala ha naga aqbalo inaan maaragtay aan nebiganaga calayhi salaatu wasalaam u aargudno muslimiintu u aargudaan u hiilinno asaga maaragtay maciise aan noqonno maalinta qiyaame oo ilaahay nala soo bixiyo wiilashii sharafta lahaa oo nebiga u aaray calayhi salaatu wasalaam ilaahay shahaadada ha ka aqbalo cabdalla shishaani iyo raggii ka horreeyey iyo ragga ka dambayn doonaba allaahu akbar ilaahay subxaana wa tacaala jannadii furdowso ahayd ilaahay subxaana wa tacaala kuwaas ha ku martiqaado nebiga garabkiisa allaha ka dhigo waxaan u sheegaynaa gaalada baariis joogto iyo kurtigood kufaar meel kastay joogto waxaan u sheegaynaa inaan midaysannahay waxaan u sheegaynaa kufriyada inaan kitaabkanaga gacanta midiga ku wadanno gacanta bidixana aan ku wadanno qorigana aan ku wadanno qofkii qori qaadi karo iyo kii bamba qaadi karo iyo kii tawri qaadi karo waxaan u sheegaynaa rag iyo dumarba inaan midaysannahay gaalo gaalo gaalo adiga waad noo sheegtay naciibkaa diintana u qabto laakiin annagana insha allahu tacaala diyaar ayaan kuu nahay meel kastoo joogtana insha allahu tacaala waa kuula dagaalamaynaa insha allahu tacaala ama gada ha joogto ama baariis ha joogto meel kastoo joogto gaalada diyaar ayaan u nahay insha allahu tacaala waana laynaynaa nebigannaga waan jecelna sala allahu calayhi wasalam ciddii taabato iyo ciddii ku dhiiratana inayna noolaanin rag ayaa u dhaarsan meel kasta ayaan ku laynaynaa meel kastaa joogaana soomaaliya a joogaana tan aan joogno gadaa a joogaana waxaan u sheegaynaa inaan loo dhaarsan yihin rag ayaa u joogo ol hadda raggii bay ahayd annaga haddaan dumarna inaan u soo baxayn na ogaato rag ayaa ewal ka baqaysa dumarka inaan soo baxayaa na ogaato inay nebigeenna caydo sala allahu calayhi wasalam oo adduun khayru khalqillaah oo loogu jeceliyo dunida inay caydo balse waxaan u sheegaynaa cayada inayna nebiga waxba oga qaadeen ayadunbaa ayadoo afuuraa leh ayadunbaa balaayo soo jiidatay haziime ayay soo jiidatay haziimana allaha ku rida ayaan leenay oo koronafayris ayaa helay nebiga cayadiisa iyo waxay kitaabka gubniinkiisaba haddana waxaan leenahay balaayo karo oo cudurkeedaan la aqoono iska daaweyn weyda allaha u bixiya ayaan leenahay koronafayriska allaha ku siyaadiya ayaan leenahay ilaahay waxaan ooga rajaynaynaa balaayo kansar iyo cuduraan la aqoon inuu ilaahay ku sallado insha allahu raxmaan rag ayaa kuu dhaarsan rijaalun sadaquu maa caahadullaah ayaa lihi rag ayaa kuu dhaarsan tixgabay ah oo looga hadlay qadiyada difaaca nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa halkaas waxaa ka jeediyey mid ka mid a abwaanadii ka soo qayb galay niman yahow macnaha maanta jira miinka gabayeede muslinkiina waa igu maqlo haatan waa marage anigaa makaan gabayaho ilay maaxdaane anigaa makaabaha jaroon marin habaabayle macnihiisa anigaa aqaan maalin iyo leyle waxaan ahaa mayaygoodii iyo maayadoo kale anaa madaxda gaarsiin kaliya mudanayaashaani khifkii iyo midkii iyo shidkii iyo idaar anaan meelna ka habaabin balanmariya maanta oo kale u muuna leeyahay maskaxdiinna fura maanta waa lagama maarmaan dee leyda maansada intaan diiday baan nacay dembigeeda waa nacayyo inaan ku daahaay maantana dambaa iga gaso waa dul marayaaye ballandaaja maantaan xarfaha diirad ku hayaaye oon deexda dhaaxay naxwada igu daboolayda ceel doora nimankii ku shiray daawo laga waaye dulmi iyo waxaynugu hayaan kala dilkeennii dagaal bay abaabulahayaan kama dambaystiiye waa niman dadkoodii cuniya darisyadoodii waa niman dugaagoobay oo dunida maasheeyey waa niman dareenkoodu iyo adduumiya qoyskiinna waa niman ilaah dooriyoo gaala daba jooga waa niman dacwada eebbe iyo diinta nabi diiday hadalkaa raggii doonayow idin dareensiiyey hadalkaa ninkii diidayow daniya yeelkaaga anna daacad bay iga tiiya diinta eebbahay soomaalihay daawo iyo dibahoshiin yeelo danahaaga garayaan iblis diirad kuu qabani haddii kale dunkii hoose iyo daaqilkaa tegiye dabadhilif u noqo gaaladaas kugu duqaynaysa dowladnimadii soomaaliya daaqad laga tuuriye docofyaa dalkeennii gatiya darajadeennii dugaag baana weerarayo cunay dadkeennii kulligiin digsoonaada oo wada dareen qaada darandoori ugu rida qoryaha deegta wada saaran dugaaggana yuraha waa sagaa dayrka soo galay dugaaggana yaraha waa sagaa dayrka soo galay warooyba halka soomaali dilay dacar ha loo qoosho dam ha looga dhiga maanta waa dabargo'oodii haddii uu dugaag reerka galo waa dareen culuse dunyadu markay fooftay yuu duurka kuu geliye awrkii biyaha doonayuu dama ka siiyaay doodiga hashii loo culuu duhurkii tuuraay haddii aan dallaalimada iyo dayrka la adkaynin haddaan dababka loo shidan haddana dayda loo badinin aminkaas halkuu doonaya digasho weeyaane duqalacyeeya islaan dadab u qaadyaaba aminkuu dandaansada halkuu doonayuu dhigane ilka dooruhuu leeyihiiyo daaman xoog badani galabyaha markuu kula helaa dib u shallaydaay markuu dhiigga kaa daadsadaa duulayay odhan hadalkaa raggii doonayow idin dareensiiyey hadalkaa ninkii diidayow daniya yeelkaaga anna daacad bay iga tiiya diinta eebbahay soomaaliyay daawo iyo dib heshiin yeelo danahaaga garayaan iblis diirad kuu qabani haddii kale dunkii hoose iyo daakilkaa tegi dabadhilfu noqo gaaladaas kugu duqaynaysa diinta aabigii loola yimid eeday laga qaadi niman bay isweer uga qabteen aqalladoodii warsow aaladoodii rag kale aayar uma jiidin arrintii ay goosteen warsow uma ahaan waayin faransiisna awar baana helay kuma akhbaar keenin ummaddii rasuulkana qalbiga kama arwaaxayso islaanka u korree gaaladoy eber lagaa siiyey islaanka u korree gaaladoy eber lagaa siiyey islaanka u korree gaaladoy eber lagaa siiyey allow iga ajiib maanta waa aakhir dirarkii faransiis dareen baa ku dhaco kala did weeyaani darendoorigii lagu dhuftuu duurka gelayaaye muslimkuna dantiisuu heliya deeqda eebbahay ciidankaa ilaah doortay waa loo dabaaldegi malaa'iga ilaah soo diraa ina dul taagnaaye nin waliba wuxuu doonayay qalinku duugeene dulmi kama shaqayniya waxaan eebba noo dirine diintii rasuulkii kuwii daa'imaan nahay dibyaan looga laabana jannada ina durduursiiya dibyaan looga laabana jannada ina durduursiiya oo bahalka soomaali dilay dacaraq loo qoosho dagaalkana wadooy maanta waa kama dambaystii أبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay weli waxaa idinku soo maqan oo qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku maqli doontaan faa'iidada midhaha xabxabka ama sidoo kale qaraha balse markaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa diyaarisay barnaamij gaar ah oo ay ku eegeyso muhiimadda adkaarta iyo sidoo kale faa'iidada ay u leedahay nolosheena caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa xalqadda koowaad qaybta saddexaad ee barnaamijka adkaarta istikfaarta ah ma in allah subxaana wa tacaala dembidhaaf la weydiisto waxay ka mid tahay adkaarta ka sugan suubanaha sala allahu calayhi wasallam qaybtana ka ah adkaaraha subax iyo galab la akhriyo rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa maalintii in ka badan boqol jeer ama toddobaatan jeer sidaba ay riwaayaduhu u kala duwan yihiin wuxuu allah weydiisan jiray dembidhaaf iyadoo aynu ognahay in suubanaha sala allahu calayhi wasallam uu macsuum ahaa dembigiisii hore iyo kiisii dambena la dhaafay haddana dhaqankaas wanaagsan ee uu lahay rasuulku sala allahu calayhi wasallam waxay farriin iyo wacdi u tahay nafteenna dembiga badan ee uu shayddaanka iyo hawadu dhinacyada ka jiidanayaan sheekh cismaan maxamed shire sheekh cismaan dacwo ayaa si kooban wuxuu u soo gudbinayaa muhiimadda istikfaarta ama dembidhaaf dalabka ah iyo sida uu allah casa wajal ugu boorriyey mu'miniinta istikfaartu faa'iido badan bay leedahay faa'iidadeeda ay leedahayna waxa dee ay ku caddahay aayadda qur-aanka ah ee fii suurati nuux ilaahay uu kaga warramayo nebiyullaahi nuux calayhi salaam waxa uu yidhi nebiyullaahi nuux faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil isamaa calaykum idraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara wuxuu yidhi nebiyullaahi nuux ilaahu qoomkayga waxaan ku yidhi ilaahay dembidhaaf weydiista oo ilaahay dabeedna ilaahay u toobadkeena haddii aad sidaas samaysaan yursil isamaa calaykum midraara ilaahay samaduu idiin soo celcelinaya idiin soo deynaya midraara wuu idiin dararinaya samaduu ilaahay roob idinka shubaya roob isdaba jooga wayumdidkum biamwaalin xoolana alla wuu idiin kordhinaya wuu idiin siyaadinaya madad wuu idiin madadinaya xooluhu ilaahay idiin siyaadinaya iyo biamwaalin wabaniin iyo caruur wayajcal lakum ilaahay wuxuu idiin yeelaya jannaatin beero wayajcal lakum anhaara webiyaalna alla wuu idiin yeelaya marka istikfaartu waxa weeyaan dembidhaaf dalab oo ilaahay laga dembi dhaaf dalbayo nabiyullaahi yahuud calayhi salaam qoomkiisiisna wuxuu ku yihi wayaa qowm istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yursil samaa calaykum idraaran wayazidkum quwatan ilaa quwatikum ilaahay wuxuu idiin kordhinayaa xoog buu xooggiinnii hore idinku daraya
أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله
inkastoo fawaa'idda laga helo in allah la weydiisto dembidhaaf aanay ahayn wax halkan lagu soo koobi karo haddana marka laga soo tago in allah kuu dembi dhaafo waxaa jira fawaa'id kaleh oo aad ka dhexlaysid istikfaarta qalbiga ka timid ee uu carab ku joogteeyey ibliis wuxuu yidhi bini'aadamka waxaan ku halaagay dunuubta ayaguna waxay igu halaageen istikfaarta ama inay allah dembidhaaf weydiistaan iyo kelimadda tawxiidka ee laa ilaaha ila allah markii aan arkay arrinkaas wuxuu yidhi ibliis waxaan ku dhex faafiyey hawada markaas ayay dembi galaan mana ka toobad keenaan maxaa yeelay waxay moodaan inay wax wanaagsan samaynayaan ibnulqayim ayaa hadalkan ku yidhi kitaabkiisa miftaax daari sacaada murugada iyo walbahaarka ay dadku ka cawdaan qaarkoodna ay nolosha kaga quusteen ayaa ka mid ah cudurrada lagu daaweeyo istikfaarta iyo in allah dembidhaaf la weydiisto sida uu sheegayo sheekh cismaan dacwo axaadiis badanna way soo aroortay nebigeenna calayhi salaatu salaam in hami kasta waxa weeye istikfaarta qofku markuu badiyo in hami kasta faraj uu ka helayo ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala marka istikfaarta khayr badan baa lagu helaa ilaahay subxaana watacaala faraj buu kugu siinaya arrimahaaga ee welwelkuu ilaahay kaaga biinaya faraj buu ilaahay ku siinaya khayr buu ilaahay ku siinaya marka istikfaartu sidaasay faa'iido u leedahay intaasaan insha allah ku gaabinaya laakiin aad baa faa'iidadeedu ay u badan tahay أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي ما زلت والله من ذنبي على وجلي salafka ridwaanullaahi calayhim ayaa istikfaarta u arkayay daawo waxtar u leh dhib weliba oo uu insaanku ka sheegto waxaana ay u qori jireen dadka muslimiinta ah ee dhibban waxaa jirta qise cajiib ah oo laga warinayo taabiciga jaliilka ah ee xasanulbasri kaas oo ay dad badan u yimaadeen ugana sheegteen dhibaatooyin haystay dhammaantoodna wuxuu ku amray in ay laasimaan istikfaarta isagoo arrinkaas kala soo dhex baxaya kitaabka allah casa wajalla sheekh cabdililaah oo ka mida culummada diinta islaamka ayaa sii amba qaadaya qisadan taabiciga jaliilka ah ee xasanulbasri waxaa u yimi xasan albasri raxmatullahi caleyh nin baa u yimi wuxuu ku yimi sheekh xasanow qoftii dumara ii dhali weyday markaas wuxuu yidhi istikfaarka badso mid kale u yimi wuxuu yidhi abaar iyo roob la-aan baan nahay so xoolihii waa dhammaadeen istikfaarka badso ku yidhi mid kale wuxuu leeyay beertu waa bixi weyday oo maaragtay midhihii dalagii waa ka iman waayeen wuxuu ku yidhi istikfaarka badso waxay ku yidhaahdeen sheekh adigu ma wax kasta waxaad ku dawaysaa ma istifaar un baa markaasuu aayaddan u akhriyay faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana qafaara yursili samaa calaykum idraaran roob buu ilahay idin shubaya kii abaarka cabanaya wayumdidkum biamwaalin wabaniina kii saboolnimo iyo cayrhnimo iyo iyo ka iyo ilmo la-aan ka cabanayana amwaal iyo wabaniin buu siinaya wayajcal lakum jannaatin beero iyo khayr dalaga idin soo baxaya wayajcal lakum anhaaran webiyo ayuu idin dureerinayaa ibnulqayim ayaa sheekhul islaam ibnuteymiya wuxuu weydiiyey keebaa u faa'iido badan qofka muslimka ah tasbiixda ama istikfaarta markaas ayuu yidhi ibnuteymiya haddii uu dharku nadiif yahay catarka ayaa u wanaagsan haddii uu dharku wasaq yahana waxaa u wanaagsan saabuunta iyo biyaha wuxuu ku soo gudbiyey hadalkan kitaabka qayimka ah ee alwaabilu sayib wuxuu ula jeedaa sheikhul islaam hadalkan haddii uu addoonku dembi badan yahay waxaa u wanaagsan inuu allaah dembidhaaf weydiisto bimacnaa inuu istikfaarta badiyo haddii ay dunuubtiisu yar tahana waxaa u wanaagsan inuu badiyo tasbiixda ama subxaana allah
وينقضي وهو من عمري ومن أجلي أستغفر الله من يوم سهوت به dhakhaatiirta muslimiinta ah ee mucaasiriinta ah aqoontan owla diinta islaamka ayaa laftooda waxay istikfaarta ku daaweeyaan bukaannada muslimiinta ah ee loo keeno waxaana dhakhaatiirtaas ka mid ah adogtor khaalid aljubayr oo ka soo jeeda dhulka xaramaynka istikfaarkana isagu arrin sahlan maaha waxaa jira sheekh la yidhaahdo khaalid aljubayr waa nin digtoora oo qalbiga ku takhasusay waa ragga ugu caansan adduunka ee qalbiga wadnaha qala raggii gaaladu la soo bartay markay qof ku qalayaan washington ama london ku qalayaan way u yartaan khaalid aljubayr ha ka qaybgala camaliyadan culus bay yidhahdaan ninka sidaasa ayaa wuxuu leeyahay cashrida uu ku magacaabay alasbaab almansiya asbaabta la ilaawo qofka ilahay ku badbaadiyo dadku hadda maalinta waxa yar wax ku dhacaan xagga dhakhtarkun bay ka ordayaan kinin hala keeno dhakhtarka ha loola cararay leeyihin marka ninkaa digtoorka ee wadnaha waa wadnuhuna waa meesha ugu halaysaysan qofka bini aadanka laga abbaaro markuu qalayo wuxuu samayn jiray qofku markuu qalayo qof muslim hadduu yahay gaar ahaan laba ragcadood buu tukan jiray suu ku sheegay mudaakaraadkiisaas labada ragcadood markuu tukado ilaah barko gacmaha kor u qaado dad badan baa ilahay maarata qalliinkiisaas ku badbaadiyey markaasuu wuxuu leeyahay taa ma tala saaran jirine baryo iyo ilaahayba ilaahu igu guulaya qofka muslimka haddaad cimri u qartay baana odhan jiray marka qisooyin badan buu leeyahay marka asbaabulmansiya waxaa ka mid a istikfaarkaas ah ka mid a haddaad badsatid wax walba ilaahay baraka unbay noqonaysaa wax kasta khayr kasta waa albaabkaas waa laguu furaya waa kuu fududaanaya
التوبة وما أدراك ما التوبة حياء عاصم وبكاء دائم ندم على ما فات واستقبال لما هو آت خلع ثياب الجفا ولبس لباس الوفا التوبة إلى الله هي الأمر الذي يحبه الله ينادي ينادي ينادي عباده فيقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يا الله في سورة النساء يفتح بابا للرجاء عظيم لك ولك ولي وللناس أجمعين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون
الأواني أستغفر الله من نفس تراودني على المعاصي وشيطان يوسوس لي imaam almanaawi ayaa kitaabkiisa faydulqadiir wuxuu ku leeyahay insaanku kama marna inuu dembi galo ama uu ceeb dhex istaago saacadba saacadda ka dambaysa cadaabkuna waa laba cadaab mid soke oo yar iyo mid weyn kan yar ee soke waa cadaabta dunuubta iyo ceebta markii addoonku uu yahay qof soo jeeda oo markii uu dembi galaba istikfaar ka dambaysiiya waxaa laga dulqaadayaa culayska cadaabka haddiise aanu istikfaar raacin waxaa isdul fuulaya dunuubtiisa markaas baa waxaa qabsanaya hami culays cidhiiri dhibaato iyo daal waana cadaab ka soke ee adduunyada aakhirana waxaa sugaya cadaabka aakhiro haddiise wallaah dembidhaaf weyddiisto wuxuu ka dhex baxayaa hamiga allahna faraj ayuu siinayaa culayskana meel uu kaga baxo ayuu helayaa meel uusan filanaynna waa laga quudinayaa
من زناني ما زلت والله من ذنبي على وجني أستغفر الله من نفس تنازعني adkaaraha fadliga iyo qaymaha gaarka ah leh kana mida kuwa la akhriyo subax iyo galab waxaa ka mida adkaartan لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها انتهى نكيل هذا مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب إنه طبان قف ومسلمين حرية ولا أدون سنة حرية بأي كدقانتهي وكتبت لهم مئة حسنة وحان الله قرأ بقول حسنة وقل وناك بالله قرأ ومحيد عنه مئة سيئة بقول دنبي وقلنا ولا قدافا وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك maalintiisa iyada ah waxay noqonaysaa dhufays uu ka galo adkaartaas markuu akhriyo oo shaydaanka uu ka galo bay noqonaysaa xataa yumsi ilaa uu ka galabaysto walam ya'ti axadun biafdala mima jaa'a bihi ilaa axadun camila akthara min dalik qofkaas intaas sameeyey ee boqolka goor akhriya xadiidkaas ama adkaarta akhriyay dikrigaa akhriyey qof la yimaada wax ka fiican ma leh ilaa qof ka badan intaa ka badan dikrigaa isaga akhriyay mooyaane xadiiskuna muttafaq caleyh صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا salliga nabiga sala allaahu calayhi wasallam wuxuu asna ka mid yahay adkaaraha dikriga ee ay tahay inaan carrabkeenna ku laylinno si aan ula qabsanno mar walibana aan akhrinno wuxuuna salligu nabigu ka mid yahay adkaaraha la akhriyo subax iyo galab sida ku cad kitaabka xisnu muslimkana waa adkaarta lagu soo qatimo adkaaraha asabaax walmasaa waxaana la akhriyaa min toban jeer qofkii ka badiyana wanaag unbuu siyaadsaday haddaba su'aasha isweyddiinta mudan waxay tahay sidee loogu salliyaa nabi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxaa ka jawaabaya asheekh cismaan dacwo saxaabadana way weydiisay waxay idhahdeen waan baranay saan kuu salaamayno ee see kugu sallinaa sida ugu fadliga badan waxaa weeya nebi maxamed loogu sallinayo salaatu libraahimiya inaad tidhahdo allahuma salli calaa maxamed wacala aali maxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacala aali ibraahim innaka xamidun majiid allahuma baarik calaa maxamed wacala aali maxamed kamaa baarakta calaa ibraahim wacala aali ibraahim innaka xamidun majiid siyaabo kala duwanna waa jirtaa oo loogu salinayo salawaatullahi caleyh allahuma salli wasalim wabaarik caleyh allahuma salli wasalim calaa nabiyina maxamed اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا haddaba fadliga uu leeyahay salliga nabiga sala allaahu calayhi wasallam ma aha wax la soo koobi karo waxaana asluubka wanaagsan ee allaah loo baryo ka mid ah in laga hormariyo salliga nabiga sala allaahu calayhi wasallam mar kasta oo la ducaysanayo salliga nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waa ka mid oo qofku markuu ducaysanayo inuu yidha ilaahu caafimaad baan rabaa ilaahu awlaad baan rabaa toos ilaahay u baryo ma aha aadaabtii ducada waxaa ka horaysa aadaabta ducada waxa weye inaad marka hore ilaahay ammaanto mahadiso wuxuu ilaahay ehel u yahay ku ammaanto dabeedna aad nebiga ku sallido marka dambe oo ducada aad dhammaystana inaad nebiga ku sallido markaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam dee waxa weeye faa'iido badan buu leeyahy nebigeen wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man salla calaya maratan waaxida sala allahu calayhi biha cashra maraat qofka hal mar igu salliya ha ilaahay wuxuu ku sallinayaa toban jeer
يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينسى gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan dhegaystayaal kuu sii siqaynaa markan waxaad kuu soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa faa'iidada midhaha xabxabka ama qaraha maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya qaraha ama xabxabka waa miro aad faa'iido ugu leh jirka waa miraha ugu biyaha badan inta la ogyahay waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba sagaashan iyo labo inuu biyo yahay saasay tahayna waxaa ku jira nafaqo kala duwan oo jirka uusan ka maarmin kuwaas oo kale ah fitamiin a b sigis c e iyo borotiinno kala duwan waxaa kaloo qaraha ku jira macdanta botasiyamka oo unug walba oo jidhka ka mid ah uu u baahan yahay qaraha kuma jiro wax dufan ah wayna ku yar tahay maadada karbohaydareedka sidaas awgeed laguma tiriyo midhaha lagu cayilo qaraha waxaa ku badan maadada loo yaqaano laysobiin waa maaddo ku yar midhaha kale waxayna cilmibaarayaasha sheegaan in maadadaas inkastoo ay ku yar tahay laga helo midhaha yaanyada saytuunka gaduudan iyo cinabka gaduudan maadada laysobiin waxay ka qayb qaadataa caafimaadka wadnaha lafaha iyo yaraynta khatarta kansarka iyo borostaatada waxay kaloo maadadan la dagaalantaa sunta jidhka ku jirto mar kasta oo qaraha aad u bislaado oo aad u sii gaduuto maadada laysobiin way ku sii badan tahay borotiinka qaraha laga helo waxaa u badan nuuca loo yaqaano saytrolin waxayna muhiim u tahay xididada dhiigga waxayna kordhisaa qulqulka dhiigga waxaa kaloo qaraha ku jiro maadada kaalsiyamta iyo birta inkastoo ay ku yar yihiin caafimaadka wadnaha uu u leeyahay qaraha qaraha wuxuu yareeyaa halista wadnaqabadka iyo unugyada murqaha wadnaha inay duqoobaan wuxuu kaloo ka hortagaa in xididada wadnaha ay subag ama dufan ku samaysmaan qoraal lagu daabacay joornaalka dhiikarka ee ka soo baxa waddanka maraykanka waxay cilmibaarayaal ku soo gudbiyeen in qaraha uu yareeyo cadaadiska dhiigga ku dhaca dadka buubuuran ka hortagga caabuqa iyo qaraha xabxabka sidaan horay u soo xusnaba maadada laysobiin waxay yaraysaa halista caabuqa iyadoo hoos u dhigta waxyaabaha ka qayb qaata caabuqa iyo inay yarayso sunta jidhka sidaas awgeed dhakhaatiir badan ayaa kula taliya dadka qaba xanuunnada romatiisamka iyo murqa xanuunka inay badsadaan cunista iyo cabista qaraha fuuqcelinta iyo qaraha qaraha wuxuu ugu horreeyaa cunnada jidhka fuuqceliyo maadaama ay ku jiraan biyo aad u badan taasoo micnaheeda ah in keliyaha iyo qashinsaarkaba aad ugu roon yahay waxaana loo adeegsadaa in qaruuraxa yaryar ee keliyaha ama kaadimaraynka ku jira inuu soo saaro wuxuuna ka hortagaa suuxdinta kuleelka dheebshiidka iyo qaraha xabxabka waxaa ku jira maadada faybarka ama buunshada loo yaqaano taasoo dheebshiidka iyo mindhicrada calooshaba u roon maqaarka iyo timaha maadada fitamin e waxay u roon tahay kobcinta unugyada maqaarka iyo tinta waxayna ka hortagtaa jirqallaylka kansarka borosteydka iyo qaraha cilmibaarayaal dhowr ah ayaa ogaaday in qaraha uu yareeyo tarmidda unugyada qanjirka borosteydka sidaasna uu ku yarayn karo halista cudurkan haddaba dad badan oo xogogaal u ah qaraha ayaa ka hadlaya faa'iidada uu leeyahay يعتبر البطيخ فاكهة من أكثر الفواكه لذة qaraha waxaa lagu tiriyaa in uu ka mid yahay khudaarta noocyadeeda macaan wuxuuna leeyahay noocyo kala duwan sagaal iyo lixdan dowladood ayaana lagu beeraa wuxuuna ka mid yahay khudradaha soo go'a xilli cayiman oo ah jiilaalka jirkana faa'iido badan ayuu u leeyahay si gaar ah in lagu dhimo miisaanka siyaadada ah maadaama aanu lahayn in badan oo ka mid ah maadooyinka sokorta waa hagaag caawa intaas ayaan barnaamij ka dhow waxaa waraysiyada kuu soo afmeerinaa kan mid la mid ah intaan dib uu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh